Garoonka kubadda cagta Bullhabley oo ku yaala xaafada Xawatako ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta kaasi oo loo qabtay ardayda wax ka barata Jaamacadda Greenhow faraceeda Beledweyne waxaana ku guuleysatay kulliyadda shaybaarka kadib markii sedex iyo laba ay kaga adkaadeen dhigooda Foundation qaybta Khamiista ee Jimcaha. Tartankan ayaa waxa uu socday muddo bil ah waxaana ka qayb galay kow iyo toban kooxood oo kala matalaya kulliyadaha kala duwan ee Jaamacadda Greenhow faraceeda Beledweyne. Munaasabadda lagu soo xigay tartankan ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka jaamacadda, guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan Maxamed Cabdulaahi Daahiye, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Beledweyne Mudane Ismaaciil Cali Xasan Zidaani, macalinka xulka degmada Beledweyne Ustaad Cabdifataax Maxamed Cusmaan Jarjar, macalimiin iyo bahda ciyaaraha. Maamulaha Jaamacadda Greenhow faraceeda Beledweyne Ustaad Cabdiweli Daahir ayaa ka warbixiyay heerarka uu soo maray tartanka.
tartankan ee, waxaa ka qayb galay kow iyo toban naadi Ee, kow iyo tobanka naadina waxaa waaye maanta waxay imaadeen laba naadi aa finalka imaatay labada naadi ee finalka imaatay waxay kala matalayeen naadiga medical laboratory science iyo naadiga ardada sanadkan cusub ee foundationka part-timeka ah wuxuuna ilaahay u qadaray inay guusha ay qaadaan naadiga ee, mlska ama medical laboratory science-ka Ee, tartanka marxalada badan uu soo maray xiisad badan uuna aad u lahaa muddo bil iyo uu ka socday ee, gudaha garoonka buulaxabley runtii si qurux badan uu noogu bilowday si qurux badan uu noogu soo dhammaaday maanta waxa waaye ciyaartooydii iyo dhammaan macallimiintii meesha kasoo qayb gashana waa u mahad celinayna sida quruxda badan ee tartanka uga soo qayb galeen Guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan Maxamed Cabdulaahi Daahiye, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan Sidaani, macalinka xulka degmada Beledweyne Ustaad Cabdifataax Maxamed Cusmaan Jarjar iyo qaar ka mid ah mudaasharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa si wada jir ah u bogaadiyey maamulka iyo ciyaartooyda jaamacadda Greenhow.
waxaa halkaan aan ku soo gabagabeynay tartankii jaamacadda grihoob oo in muddo halkaan ka socday waxaad ogtaa ku dhowaad laba bilood ayuu halkaan ka socday waxaan galab kasta halkaan xaadir ku ahayn ama aan daawanaynay ama aan la soconay tartankan xaaladiisa waxaan aad ugu mahad celinaynaa maamulaha ustaad daahir oo aad dareemaysid maanta xafladan qiimaha badan oo ibid aana ka dhicin gobolka hiiraan ama loo sameeyey jaamacadda ama koox kale loo sameeyey ayaa halku maanta uu ku sameeyey waa ugu mahad celinaynaa waayo waxay ka mid tahay waxyaabaha aan maaragta ka socdo degmada beledweyne sportska horumarintiisa ee waxaa og tahay maalintaan degmadaan imaanayn iyo maanta inta ka dhexaysa sboortiska in xoogaa saameyn uu samaynayo kan waa football maaragtay qabiil maahan waa un nabadaas iyo isdhexgalkaas waaye waxaan aad ugu bogaadinaynaa jaamacadaha kale ee degmada beledweyne farcooda ay ku leeyihiin in ay tartamankan oo kale ay qabtaan ay maaragtay dhalinyarada isku keenaan ay maaragtay dhalinyarada isdhexgeliyaan ay nabadda ka shaqeeyaan waayo furaha nabadda haddaa rabtid waa sboortiska aadaan idinku mahad celinaynaa Ee, marka hore alla subxaanahu wa tacaala mahad iska leh suurtogeliyey ee, nabadna ku dhameeyey ciyaartan aadka u quruxda badneed ee soo abaabuleen ee, maamulka jaamacadda green hob waxaan leeyahay tiimkii guulaystay hambalyo kuwii laga guulaystayna waxaan leeyahay hambalyo Ee, runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xiritaankan tartankan aadka u quruxda badnaay ee galabta sida nabadka ee ku dhammaaday Een, waxaan mar kale mahad u celinayaa maamulkii jaamacadda ee isku hoolay inay tartankan u qabsoomo isdhexgalkii ardayda marka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo galabta waxaan joognaa finalkii tartanka kuliyadaha jaamacadda green hope farceeda beledweyne Ee, furitaankiina waxaan ahayn markhaati xiritaankiina markhaati aan ka ahayn waxaana ku soo dhammaaday si qurux badan taasna waxaan ugu mahad celinayaa maamulka jaamacadda oo soo abaabulay dhiirageliyey kuliyadaha kala duwan ee dhallinyarada dhigatay iyo guud ahaan ee baaweynta jaamacadda green hope sidoo kaleta waxaan ugu mahad celinayaa ee, guddoomiyaha isboortiska degmada beledweyne oo maalintuu bilowday ilaa maalinta oo gabagabadiisay tahay dhex taagnaay Ee, sidoo kaleto maamulka jaamacaddan waxaan mar wal- mar kale iyo mar kale ugu mahad celinayaa siday u dhiirigelinayaan dhallinyarada kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda waayo aqoontu waxa waaye waxay waxay indho u tahay bulshada isboortiskuna wuxuu indho u yahay ama isdhexgal u yahay bulshada Ee, taasay ay ku dhiirigeliyaan oo ugu mahad celinaynaa ee tartankan ka socdo magaalada beledweyne gaar ahaan ee garoonka buulaxabley aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaa intii soo maamushay had iyo jeeraanana waa joognay allaha nala jiro allaha nala jiro si wanaagsan ayuu noogu bilaawmay si wanaagsan ayuu noogu dhammaaday meelay kubad ka jirta ayay nabad taallaa ilaahay gobolkeenna waxaan ugu baryaynaa inuu nabad guud ilaahay uu ku soo dabaalo Qaar ka mid ah ciyaartooydii ku guuleystay tartanka ayaa raadiyo Beerula ugu waramay dareenkooda.
timigayga haddaa ku bilaabo waa yaxya ismaan maow oo fakaltiga hadda aan mataleen waxaa waaye medical laboratory oo emelese maanta waxaa noo soo hortageliyay guusha weyn inaan gaarno horta marka hore ilaah mahad iska leh marka xigtana waxaa guushan oo garab istaag waxaa noo muujiyay tababaraheena mustafa ma rajaynayseen inaad soo gaartaan heerkan
walaahi horta heerkan marka hore mm, maan isdhehin meeshaana soo gaarsin laakiin dadaalka iyo macalinka oo na siiyey iyo dhiirigelinta ayaa meeshaan aan kusoo gaarnay ugu dambeyntii final waxaan noqonay kuwii guulaystay haddana aad oo faraxsannahay walaa farxaddan lama soo koobi karo Eh, awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dama ayd ku bilaabo geeda cumar cabdi cilmi oo ka socda team lab oo maanta guuleystay Eh, farxaddayna wal- aad bay maanta u sareysaa xamaasadayna lama soo koobi karo Eh, intaas kusuko allah subxaana watacaala u mahadcelinaynaa Eh, waxaa kaloo u mahadcelinaynaa tababareena qaaliga ah oo intaan oo dhan nala soo gaaray oo na soo gaarsiiyey iyo waxaa kaloo usii mahadcelinayaa eh, tmkina lab ama mls oo isku duubnaay oo waxaa ku sheegaya intaanoo dhan soo gaaray si kastaba ha ahaatee ujeedka loo qabtay tartanka ayaa waxa ay ahayd sidii sare loogu qaadi lahaa xirfadaha isdhexgalka dhallinyarada wax ka barato jaamacadda greenhope faraceeda beledweyne